raxmaan raxiim waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka dalsan oo aad dhegeysataan habeen kasta marka laga reebo jimcada
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacno wanaagsan waa arbaco sagaal iyo tobanka bisha abriil sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa faahfaahino kala duwan oo kasoo baxaya weerar qaraxyo ku bilowday oo xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka budbud ee degmada galcad ee gobolka galgaduud weerarkii ugu dambeeyey ee weerarkaas iyo khasaaraha ka dhashay ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya waxa uu magacaabay ergeyga gaarka ah ee arrimaha caruurta iyo xuquuqda soo galootiga ah barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kulan looga hadlayay amniga guud ee gobolka gado ayaa lagu qabtay magaalada beled xaabo isla gobolkaasi waan soo gudbin doonaa oo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona muwaadiniin soomaaliyeed oo weli ku go-doonsan colaada ka hursan magaalada khartuun ee gudaha dalka suudaan iyo dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadashay dhibaatooyinka soomaalida dalkaasi ku wajahaya ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaan caawa barnaamijka kusoo qaadan doonaa toban iyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan jawlo shaakir cabduha cabduqaadir xasan afar sameynaya mar kale kusoo dhawaada wareega wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacan wanaagsan aan ku biloowo al-shabaab ayaa waxa ay weerar een, xoogan oo qaraxyo ku bilowday ee ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka budbud ee degmada galcad ee gobolka geelgaduud gaadiid waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo dad isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay in lagu weeraray laba saldhig oo ay ciidamada dowladda ku lahaayeen deegaanka budbud dagaalka xooggan oo ka dhacay weerar kadib ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare badan qadka isgaarsiinta deegaankaasi budbud ayaana hakad gashay muddo waxaana la ogeyn xaaladda guud ee deegaankaasi sida hadda ay tahay ilaa iyo hadda ma jirto cid ka manax bannaan dhinacyada iyo sidoo kale dhinacyada halkaasi ku dagaalamay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi waxaana la soo warinayaa in dhinacyada halkaasi ku dagaalamay shabaabkii weerarka qaaday iyo sidoo kale ciidamadii halkaasi ku sugnaa deegaanka budbud dhinacyadu oo khasaare kala duwan ay soo kala gaareen guud ahaantoodba markii loo eego guud ahaan dalka waxaa ka socda dagaal xooggan oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda dagaalkaas oo ah mid inta ugu badan khasaare kala duwan oo kusoo gaaro dhinacyada halkaasi ku dagaalama iyo sidoo kale shabaabka weerarada halkaasi ku qaada guud ahaantoodba waxaana lasoo warinayaa in ay khasaare kala duwan ay jiraan al-shabaab warar ay bartooda ku qoreen ayaa waxay ku sheegeen in soddon askari wax ka badan ay al-shabaab ay ka dileen ciidanka dowladda inkastoo aan eh, ilo ka madax bannaan halkaasi ama wararka al-shabaab ay sheegteen aan la hubin karin ama la shaacin karin guud ahaanba barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayuuna idinkaga imaanayaa
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda shirkadda caalamiga hormuud 4 g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersign design design daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburidhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaan ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cillaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshee adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays
qaybigii ugu dambeeyey barnaamijkan isla marayna ayay ugu dambeyntiina haddaan eego madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xer madaxweyne ugu magacaabay maryan yaasiin xaaji yuusuf ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha carruurta iyo xuquuqda soo galootiga ah madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheikh oo raacaya qodobka siddeetan iyo toddobaad iyo sagaashanaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka ayaa tilmaamay in ergeygan aqoon iyo khibrad wanaagsan u leedahay ilaalinta arrimaha carruurta iyo xuquuqda soo galootiga ah isagoo u adkeeyey siday ugu go'an tahay dowladda xaqiijinta arrimaha mudnaanta u leh shacabka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa kula dardaarmay ergeyga cusub ee arrimaha carruurta iyo xuquuqda soo galootiga dardargelinta dhammaan howlaha muhiimku ah ee ka jawaabidda baahiyaha carruurta soomaaliyeed iyo xuquuqda soo galootiga iyadoona diiradda la saarayo qorshayaasha qaran ee ku salaysan ilaalinta carruurta iyo sidoo kale xuquuqda asaasiga ah guudahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa anigoo jula shaakra idiinla socodsiinayey cabdiwahab farsameynayaa maanaalla